cabdicasiis waxaa marka hore sharaxaad kooban aad naga siisaa barnaamijkan aad ka shaqeynaysaan oo hadda aad aad kala shaqeynaysaan dowladda wuxuu ku saabsan yahay iyo faa'iidada uu leeyahay ee soomaalida bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay baafo barnaamijkan wuxuu qeyb ka yahay barnaamijyo ay dowladda stateka ay ku dhawaaqday muddo sanad iyo xoogaa kaasoo wax looga dayay in laisku dayay in wax looga qabto baahida dadka ay ku badan tahay disadvantageska amaba dhaqaala xumida iyo mida kala sooc ama dadka qaba dhibaatooyinka bulsho ee zaa'idka ah waxaanu soo wadnay muddo ilaa lix bilood ah oo aanu wadnay tashi aanu kala tashanayno dadka soomaalida waxa ay baahida tahay dhibaatooyin fara badan bay sheegeen laakiin wax walba wax kastaoo dadka ay yiraahdaan waa dhib wax lagama qaban karo maadaama barnaamijku uu iska kooban yahay waxa ugu weyn oo ay ka dhawaajiyeen dadka waxaa ka mid ahaa shaqa la-aan caama si qaas ahna dadka dhallinyarada ee jaamacadaha ka soo baxay oo aan shaqo helin markay jaamacadaha dhammeeyaan kadib waxaan la socnaa in soomaali badan jaamacad halkan uga baxay oo aan haddana aanan ku shaqeynin wixii iyagu ay barteen oo laga yaaba inay ka shaqeeyaan arrimo kale oo sida taxi wadista oo kale maxaa marka caqabada haysta dhallinyaradaasi ay shaqo ulaayiin
laba isugu jirtaa baafa midda hore waa cunsuriyad magacooda duwan kalarkooda duban iyo xasaasiyadda dadkan hadda laga qabo wadankan aan joogno dadka qaarkood ay ka qabaan dadka muslimiinta daraasad ay sameysay jaamacadda australian national university oo ku taala cambera ayaa waxay ku ogaatay in dadka leh magacyo ka duwan magacyaha angalooga ah in ay wajahaan cunsuriyad markay noqoto ama mida kala sooc markay noqoto shaqo doonista taas way jirtaa waxaa kaloo jirta soomaalida dhallinyaradeeda jaamacadahay tagaan runtii waa dadaalaan laakiin inta jaamacadda ay joogaan wax shaqooyin ah ma qabtaan ama ha noqoto iskaa waxu qabso ama ha noqoto mid internship ah oo shaqo muddo xili kooban ah ama ha noqoto graduate programs wax la dhaho oo qofka usii diyaarina marka markuu jaamacadda dhammeeyo waxaad moodaa marka dadaalkao dhan inay geliyaan sidii ay shahaada usoo qaadan lahaayeen dhibka jira markaa waxa weeye markii ay shaqooyinkii ay codsadaan halkii shaqo waxaa laga yaabaa shan boqol oo codsi oo shaqo inuu yimaado marka waxaa la fiirinaya qofka resumeygiisa iyo waxyaabaha uu qabtay iyo xirfadda uu soo sameeyey iyo work experience uu leeyahay inta badan dhallinyarada soomaaliyeed taas ma laha waxyaabo kalaa jiro la yirahdo soft skills sida qofkii inuu yahay qof waqtiga ku imaanayo inuu yahay qof howlkar ah waxaasoo dhanna waxaa lagu ogaan karaa oo keliya qofka markii uu shaqo qabto marka dhallinyarada soomaalida ama ay ka baxay jaamacadaha inta badan waxay u badan yihiin dad haysto shahaado jaamacadeed laakiin aan lahayn khibrad shaqo
marka khibradda shaqo markaad leedahay ee dabcan dad badan oo ka duwan soomaalidu jaamacad ayay dhigtaan wayna shaqeeyaan si iskaa wax u qabso oo kale si ay uga faa'iidaystaan waxa ay baranayaan soomaalida marka qaarkood sidaaad sheegtayba haddii digri uu dhameeyey wuxuu jecel yahay inuu master uu ku daro isagoona soo shaqeyn oon wax khibrada uu leen taasna waxay micnaheedu ay tahay inuu isdhaafsiiyo keliya waxbarashadii marka arrintaas miyaa ugu wacan mise waxyaabo kalaa jira taas runtii waa ka mid tahay baafo dhibaatooyinka ugu weyn hadda waxaa weeye dhallinyarada soomaalida qof kasta wuxuu sameynayaa master masterka waxaa loogu talagalay qof leh dhowr sano oo khibrad ah haddii aad fiirisid dadka sameeya masterka intooda badan waxay u bayihin dad odayaal ah marka waa ay ku yar tahay qofka dhallinyarada ah oo sameynaya master dhibka kale ee masterka uu keenaya waxaa shaqooyinka intooda badan qofku wuxuu noqonaya overqualified waayo qofka ku shaqaaleysiinayo master ma haysto marka qofka digri hadduu dhammaado master uu hore ka galo runtii waa wax dhib u keeni kara xagga markay noqoto in shaqo helidda marka waxaa u wanaagsan qofkii markii uu sameynayo undergraduatekiisa sidoo kale inuu sameeyo shaqo runtii soomaalida aad bay ugu adag tahay dhaqan uma lihiin iskaa waxqabsada qofka wuxuu laga yaaba inuu maxaa iga soo gelayo maxaan ka helaya laakiin waa very muhiim qofka ardayga ahi in ama ha noqoto meesha inuu qabto shaqo la xiriirta waxa uu baranayo xitaa haddii waxa shaqada u qabanayo aysan la xiriirin waxa uu qabanayo stiil waxay u tahay faa-iido markay noqoto shaqo raadiska marka waxaan ku boorinaynaa dhallinyarada iyo n ardayduba in ay isku dayaan in ay shaqeeyaan inta aysan qalin jibin ka hor
tusaale haddii aan usoo qaato goobaha shaqooyinka oo kale sida jaalkeerada caruurta la geeya waxaan mararka qaar aanu aragnaa arday baranaya maadadaas oo haddana ka shaqeeya meeshaas markaa weydiisidna uu kuu sheegayo inuu u yimid si volunteer ama iskaa wax u qabso si waxa uu isagu baranayo naftirkeeda ficliyan uu arko shaqada uu ku jiro taas oon lacagna lagu siin oo qofka wakhtigiisa uu geliyo maxaa marka soomaalida u diiday iyagoo arrimahaas oo kale maxaa qaldan waxayna tahay baafo waa iska dhaqan dhaqan jiro oo iska waxqabsada waa nagu yaryahay wadankan australia afar milyan oo qof ayaa maalin kasta u dhaqaaqda shaqo aan shilin lagu siin waa iska waxqabsa waa four milyan subax kasta marka waa wax qayb ka mid a dhaqanka soomaali haddii aan nahay weliba baahida jirta ee dhalinyaradu jaamacadaha ay oga faa'iideyn karaan mujtamaca soomaali runtii aad bay u badanta hadday noqon lahayd homework club oo ay tutor ka noqdaan haddii ay noqon lahayd in activities oo social ah oo ay maaragtay dadka kusoo biiriyaan marka waxaan u malaynaya inay tahay yaro dhaqan oo aan soomaalida kuma aysoo barbaarin way qabtaan iskaa waxu qabso qaraabadooda iyo saaxiibadooda iyo waxaas way la shaqeeyaan laakiinse waxa la yidhaahdo formal or institutionalized volunteerism oo in meel intaad tegtid aad ka shaqaysid runtii waaay waa ay ku cusub tahay taasaana saldhig u ah baan isleeyahay haddii aad fiirisid markaan la sheekaystay dhalinyarada jaamacadaha dhigta jaamacad kasta waxay leedahay barnaamij oo internship la dhaho ama placement oo jaamacadda lafteeda kuu diraysa meel aad ka shaqaysid hay-adii kugu xiraysa insurancegaaga ayagaa bixinayo meelaha qaarkoodna waxaa lagu siinaya incentives oo dhaqaale ah yani waqtigaaga ma aha mushaar oo shaqaale matid laakiin financial incentives baa lagu siinaya marka fursadaha waa ay jiraan laakiin waxaad moodaa wixii hadda ku horeeyey dhalinyaradu inay u arkeyn uun muhiimadda inay tahay inaad jaamacad dhamaysid shahaada aad soo qaadatid ayadoo marka ay aaminsanaayeen shahaadadaas inaad shaqo ku helaysid laakiinse maalmihii intaa shahaado soo qaada shaqo la helay waa dhammaad runtii daraasado kala duwan oo lagu sameeyey dadka la cunsuriyeeya waxaa jirta jaaliyadaha qaar magacyada inay iska bedelaan oo ay la baxaan magacyadan angologa oo kale oo hadhow markii ay shaqo doontaan ama ay cvgooda gudbiyaan iyagoo wata magacyo western ah in isla markiiba ay shaqo helaan arrimahaas oo kale soomaalidu ma isku tijaabiyeen ma ka mid yihiin kuwa magacyada badashtay maya xoogaa intaan ogahay soomaalida weli dhaqankii yay ku dhegan yihiin oo magac bedelashadii intaan ogahay ma aysan gaarin laakiinse taa waxaa looga gudbi karaa baan isleeyahay baafe in dhallinyaradu ay noqdaan active learners markaa jaamacadda dhiganaysad inaad qayb ka noqotid unionka ka jira meesha inaad isu soo sharaxdid inaad noqotid xubin ka tirsan unionka meesha in leadership courseska jaamacadda ay bixiso inuu qofkii ka qayb qaato marka inuu noqdo qof active learner ah oo aan noqonin qof intuu qolis ku xiro just assignmentskii iyo itixaamadiisii iyo intiisii inuu sameeyo oo kadibna markaa uu isleeyahay shaqaad ku helaysaa waxyaabaha marka aadka ugu fara badan soomaalida jaamacadaha dhigta waxaa weyaan koorsooyinka haddii ay leeyihiin yani tusaale haddaan ku siiyo muhiimadda ay leedahay khibradda shaqo koorsooyinka jaamacadaha qaar waxaa jiro sanad ama lix bilood oo shaqo ah qayb ay ka tahay digriiga waxaa ka mid a nursingka gabdhaha yaa soomaalida u badan nursing markay dhammaan shaqooyin bay helaan waayo markay dhammeeyaan koorsadoodaba waxaa qayb ka ahayd inay sameeyaan work experience ama work placement marka they prove themselves dadkii ay la joogeen meeshay ka shaqeynaya xirfadoodii wixii baa la arki waa loo bogayaa shaqaa la siinaya inta badan dadka struggle garay waxaa weeye dadka sameeya koorsooyinka aan lahayn work placement oo qayb ka ahayn in meel aad ka shaqeyso sida engineerinka accounting oo kale hadda markaad fiirisid tusaale ahaan labadaas engineering accountingka waa xirfadaha shortageka ama aadka loogu baahan yahay wadankan haddana soomaalidii sameysay kulligood shaqa la-aan ayaa haysa macnaheedu ma aha markaa in ay incompetent yihin ama shaqadii ay qaban karin waxay haysaneen albaab cid u furta iyo cid siisa xili tijaabo work experience adinku marka maadaama mashruucan laydin siiyey ma waa maxay tallaabada aad qaadaysaan oo aad ku caawin kartaan dhallinyaradan shaqalaanta haysa En, uh, barnaamijkan marka en, uh, waa runtii wuu ballaaran yahay qayb waa en, shaqooyinka qayb waa community leadership oo dhalinyaradii iyo eh, younger generation somali community en, in la sameeyo leader- leaders qayb waa qaybtii saddexaad oo dumarkii iyo caruurtii iyo homework clubs iyo waxaas laakiin sidan haddii aan ka hadla maanta oo en, ku saabsan en, xagga shaqooyinka oo runtii en, uh, dadku ay noo sheegeen ama ay muuqato inay tahay baahida ugu koowaad in aanu isku dayno saddex midna waxaa weeye inaan la shaqayno dhalinyarada inta ay jaamacadda dhigtaan laga bilaabo sanadka labaad sanadka saddexaad ilaa ay qalinjibintooda oo markaas aanu ka caawino in ay en, ah, inay yeeshaan waxay yidhahdaan soft skills oo waxaa ka mid ah qofkii inuu resume qoran karo en, dadka soo jiidata en, xirfadaha en, interviewga job interviewga markaad shaqo doonatid ee lagugu yeero qaabkii aad ah, yacni interviewga aad u geli lahayd en, ah, presentationkaaga ama qaabka aad maaragtay isku gadaysid markaa shaqadoon tahay waayo shaqadoonnimadu waa isxayeysiin shaqsi En, waxay ka bilaabataa resumeyga aad aad gudbinaysid waa inuu noqdaa mid quruxsan oo eh, ka turjumaya xirfadda aad leedahay si markaas lagu siiyo fursad bal horta lagugu wareysto interview lagaa qaado kadib markii aad taas gashid qaab kalaa jiro oo labaad yani su-aalaha lagu weydiina qaar waa common eh, format la maraa jiro annagoo markaa kaashanayno dadka runta dadka shaqaaleysiiya En, taas waa lamber kow midda labaad waxaanu wadnaa waxa yirahda placement En, waxaanu la ri- la xiriirna hay-ado xiriir leh ilaa iyo afar kun iyo lix boqol oo en, hay-adaha dadka shaqaaleysiiya marka in ardaydu intaysan weli qalinka jibinin oo aysan jaamacadda ku jiraan sanadka ugu dambeeyo kale inaan siino wax internship la yiraahdo xili ay ku shaqeeyaan mushaar weye shaqaale caadi baa loo ayaa loo magiciisiinaya in markaa la siiyo shaqooyinkaas oo ay ay ka gudbaan tan saddexaad oo aan wadno waxaa weeye waxa la yiraahdo graduate program En, dowladda federaalka stateka local kulli waxay leeyihin waxa la yirahdo ju- eh, gradu- graduate program laakiin tusaalahaan haddaan ku siiyo en, eh, stateka graduatekiisa programka sanadkii waxaa- wuxuu qaataa wax ka yar en, eh, boqol applicationada uu helana ilaa dhowr boqol kun bay gaarayaan En, waxyaabaha hadda aan wadno waxaa kamid inaan la- la fariisano wasiirada inaan la fariisano primarka oo aan idhaahdo en, eh, dhalinyarada soomaaliyeed lama tartami karaan sida guud waayo cunsuriyad badan baa jirta waxaa jirta perceptions ama fikrada laga qabo dadka madowga En, eh, marka carqabado kuwa ayaga la mid ah dhalinyarada ayaga la mid ah aysan qabin bay qabaan marka in loo sameeyo special entry qaab ka duwan sida loola dhaqmo dadka soo codsada oo marka qof inta lala fariisiiyo si il- il il gooni ah lagu lagu fiiriyo marka saddexdaas baanu u qaybinay en, barnaamijyada waxaan la socnaa meelo badan oo soomaalidu ay degto sida xaafadan aynu ku sugannaa heidelberg oo kale En, xarumaha dowladda goobaha ganacsiga soomaalida ayagaa ugu badan aada u isticmaala kamana shaqeeyaan see ku dhacday maalin baan kala sheekeysana dhalinyaro en, jaamacadda dhigto en, waayo department of health and human service en, wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada oo aan u shaqeeya hadda ayagaa iskale guryaha housing ama guryaha dowladda ayagaa iskale En, isbitaalada ayagaa rangareeyo En, dad badan baana ka shaqeeya budgetka ama maaliyadda victoria boqolkiiba afartan waxay ku baxdaa en, departmentigas En, haddana soomaalida ka shaqeysa waa ilaa iyo dhowr wax toban ka yar waaye En, uh, marka taas lafteeda waan kala sheekeysnay En, uh, waxaana kala sheekeysanay madaxda en, hay-adda eh, wasaaradda caafimaadka iyo iyo adeema- arrimaha bulshada laakiin inta badan soom- qofka dhalinyarada soomaalida markuu fiiriyo job descriptionka waxaa ku qoran yani highly developed yani criteria-ka looga baahan yahay marka inta badan dhalinyarada soomaalida maadaama jaamacada kasoo baxeen khibro shaqana aysan lahayn xoogaa kalsooni ba aysan lahayn oo waxay dhahaan oo kaas aniga ma aha marka maba apply garayanba shaqada marka waxaan isku daynaa inaanu inaanu shaqada en, aan gelino marka positiveka baan sheegayna waxyaabaha po- positive discriminationka oo en, aanu rabno inaanu u sameyno dadka hadda En, ugu dambeyn maxaa kula talinaysaa dhalinyarada hadda ku howlan waxbarashada ee jaamacadaha dhigta iyo kuwa shaqala-aanta kuwa shaqa la-aanta ah insha allah waxaan fur- waxaan sameyni doonaa daahfur markii aanu dhammaystirno en, qaabka uu u soconayo barnaamijkan marka waxaanu ku boorin doonaa inay en, nagala soo qayb galaan markii aanu dahfurayno si aan u wada shaqayno aan shaqooyin oga caawan siday uga heli lahaayeen laakiinse kuwa jaamacadaha dhigto hadda waa aad bay muhiim u tahay aad bay muhiim u tahay in qofka uu shaqeeyo xitaa hadduu ka shaqeeyo macdonalds ama shop retail ah ama coffee uu sameeyo ama dish washer xitaa hadduu sameynayo shaqo kasta oo qofka uu sameeyo experience waxay leedahay miisaan markay noqoto in hadhow la shaqeelaysiiyo marka in ay isku dayaan in ay lug tala galaan shaqooyinka tan masterka ah dhalinyaro aada u fara badan oo soomaaliyeed oo shan iyo labaatan sano ka yar baa wada sameynaya master good haddii uu isagu qofka ambishinkiis yahay academic inuu noqdo oo uu ka shaqeeyo jaamacadaha macalin macalin jaamacada uu noqdo likes masterka toos loo aado undergraduate level toos loo aado runtii faa'iido badan faa'iido badan uma laha markay noqoto shaqo helista